barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhagaysanaysaan v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waa jimce februari sanadka idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo faarax maxamed cali
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku eegi doono qiimaha uu leeyahay afka hooyo iyo horumarinta luuqadda soomaaliga waddan kastoo cirka u baxo hawadiisna u baxay wuxuu ku baxay waa luqadiisa wadanna af shisheeye kuma baxo kow casharkii oo af soomaali ku qoran casharkii oo af soomaali ku baxaya carruurta boqolkiiba sagaashan way fahmaan waa luqadoodii dhinaca iyo heesahana waxaan idin haynaa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida aqalka sare ee maraykanka ayaa ansixiyey xogayaha tamarta ee maamulka madaxweyne jo baiden haweeneyda lagu magacaabo jennifer granham oo hore u soo noqotay guddoomiyaha gobolka michigan waxaana xilkaasi loo dhaariyey isla khamiistii shalay ahayd waxay granholm oo muddo dheer xiisaynaysay inay noqoto xogayaha tamarta uu codeeyey lixdan iyo afar senatar halka ay diideen soddon iyo shan kale ka hor inta aysan noqon guddoomiyaha gobolka michigan waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee xeer ilaaliyo ka noqoto gobolka sanadkii kunsagaalboqolsagaashan-iyo-sideedii granholm waxa ay sheegtay in muhiimad ugu weyn ay noqon doonto sidii shaqo loogu abuuri lahaa dadka maraykanka islamarkaana looga faa'iidaysan lahaa tiknolojiyadda casriga ah wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa waxa ay shaaca ka qaaday iyadoo la fulinayo amar ka soo baxay madaxweynaha maraykanka jo biden in khamiistii ay ciidamada maraykanka weerar dhinaca cirka ay ka geysteen bariga dalka syriya gaar ahaan goobo la sheegay inay ku sugnaayeen maleeshiyaad gacansaara leh dalka iiraan sida wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ay shaaca ka qaaday arrintaasi waxay jawaab u ahayd weeraro dhowaan lagu soo qaaday ciidamada maraykanka ee ku sugan waddanka ciraaq afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga oo john kirby la yidhaahdo ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne biden uu sameynayo wax kastoo karaankiisa oo ku aadan sidii loo difaaci lahaa maraykanka iyo xulafadiisa ku sugan dalalka caalamka waxaana uu sheegay in weerarkaasi ay ku burburiyeen xarumo dhowr ah oo kooxdaasi dalka siria ay ku lahaayeen gaar ahaan maleeshiyaad gacansaara leh dalka iiraan oo ay ka midka yihiin buu yidhi kataa'ib xisbullah iyo kataa'ib sayid al shuhadaa weeraro dhowaantan lagu qaaday xarumo ay ciidamada maraykanka ku leeyihiin dalka ciraaq shan iyo tobankii bishan februari ayaa sababay dhaawac soo gaara dad maraykan ah
kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaana magaalada boorama nooga soo diyaariyey wariyahayaga xaashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimco ah aad hadahan oo kale ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta toddobaadkan barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka waxaa marti inoogu ah macalin muuse xuseen diiriye oo ka mid ah macallimiinta dhaqanyaqaanka ah inta badanna dhaqanka wax ka qoray muddo ka badan afartan sanana wax ka soo dhigayay dugsiyada sare iyo jaamacadaha waddanka gudihiisa muuse xuseen diiriye ku soo dhowow barnaamijka toddobaadka ee sooyaalka dhaqanka ee aad martida noogu tahay maanta waan dhowahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa qiimaha uu u leeyahay waxbarashada afka hooyo iyo barashadiisu haddaan taas ka hadlo horta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat kunsagaalboqoliyoixdankii abwaankaasi wuxuu yidhi waynaan dareemine adagaa afkeennu a e i o u haddaan aaraar ku bilaabo abbasaliibaanow saddex baro sugaantaada soomaali ku baro sayniska soomaali ku baro sadarrada qur-aanka af soomaali ku baro abbasamiiraay saddex baro xisaab xirfad xadiis aabacarafadow saddex baro cilmiga maadiga cilmiga diiniga culiyayaasha qaaliga ah aabacarafadow saddex khilaafka yereso baro ciyaaraha cadaaladda cilmiga
waxyaabaha barashada afka soomaaliga iyo qiimihiisa uu kor u qaadi karo maxaa ka mid a macalin muuse waxaa ka mida kow xagga diinta markaad qur-aanka ku akhrido luqadaada afkaada ku akhrido boqolkiiba boqol waad fahmaysaa daruurtu markay daado daadku markuu rogmado daadxoortii xaabadu markay du shamraan wixii dadka anfacaya gunta hoosaan dhignay sayniskuna muxuu leeyahay gool sank to the bottom anstream waayahay saddex aabbosamire saddex garo saddex baro shuqul shaandhee shiil aabbaryaanay saddex waa lagu dhergaa dhulkaaga dhaqankaaga dhoobadaada maxaan uga jeedaa dhaqanka marka aad samaysato dhaqankaagii ee dhoobadii aad soo qaado eed qoyso eed bax kurdeed afar cisho ku dayso eed kabacda ka samayso dheri eed caana ku darteed ku layiso naadheriga layee daawaha layee waa dhaqan waa kelmad kimisire soomaaliya markaad dherigaa layayso kabacdi wax kastoo macdana kuu shiilayaa macalin muuse markaynu u soo noqonno barashada iyo qiimaha ay leedahay luqadda soomaaligu waxaa lagaga shaqeeyaa xafiisyada markaynu dhinacaa ka eegno luqadda afka soomaaliga iyo qiimaha ay u leedahay in xafiisyada lagaga shaqeeyo maxaad ka tilmaami lahayd taas aad iyo aad baa loogu baraaray waana arin aad u saraysa saddex bay u sahlan tahay shaqaalaha xoghayntiibay u sahlan tahay xeelaalihii bay u sahlan tahay garsoorkii garta xukumayay u sahlan tahay saddex way kale way u sahlan tahay mudicigii mudacalaydii maxkamaddii kala saaraysay intuba marku wuxuu luqadiina yahay way u fududdahay saddex kale way u fududdahay kii dacwoonayey kii dacwadda qorayey kii kala xukumayey inta way fududdahay xaggii saxaafadda xaggii jaraa'idka xaggii barashada intaana way u wanaagsantahay oo xabiisyada dowladda marka laga shaqeeyo waa heer sare xiriirka bulshada
macalin muuse siduu afku uga qayb qaataa xidhiidhka bulshada kala maqan ee meelo kale fog joogta si ay isku fahmaan ama si ay u wada xidhiidhi karaan afka soomaaligu si uga qayb qaata si fiican si fiican aan qodobeeyo baraha bulshada fariintii baad qori fariintii baad cod ku duubi qofkii fogaabaa heli xagga geerida markaaba waa la soo dhigi qofkii dhintay markaaba kharashkiibaa dibadda laga orani markaaba aaskii baa la soo diro dayntii baa la bixin xagga dacooyin xagga bukaanka qof baa xanuunsani markaasaa internetkii baa la gali waa la weydiini qofbaa dawo raba baraha bulshada la dhigi qofkii markiiba dawadaa isticmaal baa laodhan tusaale waxaanka gabadh bugta gobolkaa weydiinay garashadii baa timid markiiba waa l wa waa sixri gabadh qur aayadaha qur-aanka lagu akhriyo sidaas ayay xaggaana uga qayb weyn uga qaadataa
markaynu ka soo qaadanno afka soomaaliga iyo qiimaha uu ku leeyahay dhanka sayniska iyo barashadiisa inay kor u qaaddo maxaad ka tilmaami kartaa iyada lafteeda horta taasi waa run oo waa ta ugu muhiimsan waddan kastoo cirka u baxo hawada sala u baxay wuxuu ku baxay waa luqadiisa wadanna afki sheega kuma baxo kow okay waa cab uun casharkii oo af soomaali ku qoran casharkii oo af soomaali ku baxaya carruurta boqolkiiba sagaashan way fahmaan waa luqadoodii saddex curiye iyo koo saddex curiye waa neged ilmaha markaan sayniskauhiganaa saddex curiye waa neged iyagoo basil baa la helaa mid waa dahabka mid waa curyaha silfarta mid waa maarta ilmihii sida biyu cabiya casharkaa u qaatay waayo wax kale luqad kale kuma jirto curayaasha ayaa waxaa kaloo ku dahaadhma waxa dhado neefo ama gaas amoxide waxaan leeyahay curayaasha ay neefo ku daboolmaan ay qariyaan waxaa ka mida dahabkaa ka mida maartaa ka mida balatinian baa ka mida ilmihii markaaba wixii uu fahmayaa waxaasoo dhan waxaa ka saara dabka ka saara tusaale maarta waxaa fuula neefta loo yaqaano salfide markaas dab la shido ee ushdiintiina ay hesho ee dabka lagu shido way ka baxaysaa waa soo baxaya maartoo saafiya ilmihii markaaba uu fahmaya markaad casharkaa u dhigto waayahay waxaa kaloo jira sayniska marka laga hadlayo cureyaasha dahabka cad laga helo waxaa ka mida markaad ilmihii u sharcataado cureyaasha dahabka cad laga helo waxaa ka mida maartaa ka mida silfartaa ka mida manganis baa ka mida sim baa ka mida balatinian baa ka mida rodian baa ka mida ilmahaas way gashay wuxuu u baahan in la tuso caynka u eegyihiin oo keliya sida kalesa waa cabay waayahay cureyaasha tamarta laga helo waxaa ka mida ilmihii curayaasha tamarta laga helo waxaa ka mida waa sayniskii radium baa ka mida vanadium baa ka mida bolonium baa ka mida uranium baa ka mida tolium baa ka mida ilmihii markaas uu garanayaa carro soomaali baan ka imiday caydhna waanahay cadiimi kuma odhan ma cilmigiinaa beena ma comobaatihin mise cidda initilsaa badowga afka soomaaliga markaaynu eegno qaybaha ganacsiga iyo sida loo adeegsado afka soomaaliga loogana hormarin karo sideed ku tilmaami kartaa macalin muuse okay taasi waa ta ugu fiican oo ardayga ka soo qaad jaamacadaha somalilan ku yaala maanta ama soomaaliyaba maadada akaunsiga xisaabaadka bacmisharka ardayda waxaa lagu dhigaa soomaaliya oo lagu fahmaa haddii ingiriis loogu dhigo way adag tahay laakiin marka soomaaliga loogu sharco ilmihii aad iyo aad bay u galashaa tusaale haddaan soo qaado dakhliga bangigu waa dulsaar khidmad dib ogolista dahabka ama dib ogolista dhismaha ama dhul kharjiga bangigu waxa weeye dadka lacagto dhigtaan dulsaarka ay ka helaan waa kharjiga bangiga mishaarka shaqaalaha mishaarka maamulayaasha mishaarka hantidhowrka mishaarka la taliya xagga sharciga mishaarka kharjiga internetka kharjiga dabkiiyo biyaha intaasina waa kharjiga bangiga marka ilmii wuxuu fahmayaa markaad dakhligii tusto inaad haddana tusto kharjiyadii macaashka halkaas ka soo baxaya taa uu fahmi xagga kale maaltusaha waxyaabaha ka qaldan soomaalida waxaa ka mid ah shirkaddii inay ogaato hantideeda markaa ilmihii yidhahdo maaltusaha hebel hebel sanadka aan ku jirno raasamaalkiisu waa siddeetan kun labaatan kunna waa deynta fudud lacagtaa boqolka kunii waxay ku jirtaa hantida fudud kaash waa labaatan kunoo doolar badeeco waa soddon kunoo doolar hanti magurana waa soddon kun siddeetan iyo siddeetan ilmihii wuxuu fahmayaa halkaas sida ugu dhaqso badan ayuu fahmayaa xagga qiimaynta xagga qiimaynta mashruucbaa la maalgashay hal milyan oo doolar ardaydii markaan idhahdo mashruuc ardayday mashruucaa la maalgashay hal milyan oo doolar mashruucaasi waa hotel sanadkii waxaa soo galaya boqol kun oo doolar muddo intee leeg busku soo celinayaa mashruucaasi marka muddada lacagtaas ku soo noqonaysa waxaa lagu helaa maalgelintii oo loo qaybiyey dakhligii hoteelkaas helayay hal milyan marka loo qaybiyo boqol kun waa toban sano mashruucaagu isku soconaya toban sano xagga kale xagga warshadaha oo iminka soomaalida aad iyo aad u isticmaasho haddaan iyadoo ku soo qaato qiimaynta hal xabo kasoo qaato tusaale warshad baa waxaa layidhi waxay soo saartaa toban kun oo shay bay soo saartaa waayahay warshadaas kharashka alaabtu waa saddex boqol kunoo doolar kharashka shaqaaluhu waa konton kunoo doolar kharashka xirfadayaasha waa soddon kunoo doolar isku gee dakhliga koowaad kharjiga koowaad waa saddex boqol iyo siddeetan kun waxaad u geysaa kharashka warshadda lafteeda ku baxaya oo labaatan kunoo doolara waa afar boqoloo doolar afar boqoloo kun oo doolar waxaad u geysaa maamulka xafiisyada iyaguna kharjigoodu waa labaatan kunoo doolar waa afar boqol iyo labaatan kun oo doolar waxaad u geysaa qaybinta iyo baabuurta qaadaysa iyo dilaaliinta iyagana waa soddon kunoo doolar isu geed kharjiga alaabtaas lagu sameeyey waa afar boqol iyo konton kun oo doolar waana toban kun oo shay waayahay alaabtii waxaa lagu gaday shan boqol iyo konton kun oo doolar macaashka waxaa lagu helaa gadista oo laga jaray kharjiga haddii gadista ahayd shan boqol iyo konton kun oo doolar waxaa laga jarayaa kharjigii lagu sameeyahayd afar boqol iyo konton kun saas ku noqday macaashkii boqol kun oo doolar amase si kale haddaan u dhigo kharjiga shay kasta wuxuu nagu joogaa afar boqol iyo konton kun oo doolar baa loo qabanaya tobankii kun ee shay xabadii waxay nagu joogtay shan iyo afartan doolar waxaan ku gadnay shan boqol iyo konton kun oo doolar waxaan u qabanaa toban kun oo xabadood waxaan ku gadnay xabadii shan iyo konton macaashka waxaa lagu helaa kharjiga gadista oo laga jaray kharjiga lagu sameeyey haddii lagu gaday xabadii shan iyo konton doolar waxaan ka jaraynaa shan iyo afartan lagu sameeyey xabadii waxaan ka macaashnay toban doolar haddii xabadii aan ka macaashno toban doolar toban kunoo xabadoodna intee ka macaashaynaa isku dhifo waa boqol kun oo doolar ilmihii markaas waxay u galaysaa si aad iyo aad u fudud ayay u galaysaa arrintaasi
barashada diinta islaamka iyo allabariga soomaalidu sooyaalkii hore ee dhaqanka waxay u lahayd in ay ku bartaan diinta afkooga hooyo waxaa ka mid ahaa sida taariikhda aynu ku hayno in markii qur-aanka la barayey alif la kordhabay alif la hoosdhabay alif laagooday lagu bilaabay ducooyinkana ay ducooyin afka soomaaliga ku ducaysan jireen inteed ka xasuusataa macallin muuse sidii ay soomaalidu u adeegsan jirtay barashada diinta islaamka luqadeeda afka soomaaliga ay ugu adeegsan jirtay waa sax taasi aad iyo aad haddaan taa ka jawaabo anigoo libiya ka shaqeeya ayaa waxaa dhacday inan yar oo ka soo baxay jabuuti xata gaboodeeno reer dilaad buu ahaa yarkaas awduceeyaa la odhan jiray miskiidkii salaada lagu tukanaya maalin jamca ayuu kitaab qur-aan arkay uu arkay kitaabkoo qadan wuxuu u geeyey imaamkii miskiidkaa turjinaya waa caasimada libiya triboli sheekhii uu istaagay wuxuu hi yaa ayuha alcarab kitaabkaa waad akhridaan waxa qabtay inan yar oo soomaaliya oo luqadiisu ay soomaali tahay sidaas ayaa ilmaha soomaaliga ee xagga diinta higaadii qur-aanka soo bartay ay ugu qabanaya qur-aanka qaldan oo saddex xaalo maanta waanu darsannay xaalo kordheebay xaalo hoos dheebay xaawiya faadmadii xuskii nebiga waayahay xagga sugaanta waxaa odhan jirin haddaan ka bilaabo sayid maxamed cabdiraxsan wuxuu yidhi eebbow caf iyo caafimaad igu caqiilayso eebbow cadaabta aakhiro iyo cudurra hayi keenin eebbow curadiyo wiilal iyo caana hay waayin waa duco waayahay aabacaliow saddex cadiimka weydiiso caf caafimaad cuud xalaala saddex saadirkaa baxsha samirka saldanadda saaqyada gabaygii nuucsa nin gabaya ayaa doona inuu ilaahay baryo wuxuu yidhi mid ilaahay baa ii diiday midna tolkayii baa iska diiday midna xaaskaa diiday ilaahay mid buu diido xoolaad martida siiyo ilaahay ima siin buu yidhi midna tolkayii baa iska diido inay habeenkii shaqaf iigu soo idaan tolkayii baa iska diiday buu yidhi wadduu yaallay midna xaaskaa diida naayaryaree martibaa dambayse gabay buu bilaabay ilaahay buu leeday wuxuu yidhi eebbow bakhaylnimo maxaad iiga bixin weyday goortay bahday ii timaadiyo culimmadoo buuran beerkaygu wuxuu doonayaan waana bisleeyaaye arigaygan boortaa yar maxaad iigu badan weyday bahday basarkaan ka yeelana maxaad iigu badan weyday dee barashada higaada aliflayaanta waxbada alif la kordheebay alif la hoos dheebay alif laa gooday ba la kordheebay baa la hoos dheebay ba laa gooday intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo idinkaga imanayay magaalada bowrame ee gobolka awdal martina uu inoogu ahaa aqoon-yahan muuse xuseen deeriye oo ka mid ah aqoon-yahanka inta badan wax ka qoraa dhaqanka iyo sooyaalka dhaqanka soomaalida waxaan ku soo qaadannay maanta qiimaha uu leeyahay afka hooyo iyo barashadiisu ee qaybaha xagga cilmiga diiniga iyo dhinaca cilmiga maadiga ah sida uu qiimaha ugu leeyahay barashada luqadda soomaaligu waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaad dhegeysanaysaan halka aad ka dhegeysanaysaanna waa v o a dhegeystayaal markan kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid jamaal aan ku horeyna ee ciyaaro xiise laha oo ka tirsanaa wareega laba iyo soddonka kooxood ee tartanka yuruba liiga ee qaaradda yurub ayaa xalay dhacay ilaa iyo lix iyo toban koox ayaana usoo gudbay wareega lix iyo tobanka kooxaha soo gudbay ayaa kala ah ayax oo celceliska labada lugood ee ay la ciyaartay liil ku badisay afar gool iyo laba arsenaal waxaay iska reebtay benfica oo labadii is arag ee ciyaarta ay kaga badisay afar gool iyo saddex napoli ayaa ka hartay tartanka markii ay ku khasaartay kooxda qaranada saddex gool iyo laba rangers waxa ay sagaal gool iyo shan celcelis ahaan labada jeer ay isarkeen ay uga badisay kooxda royal antwerp shaktar donesk ayaa iyaduna ka badisay kooxda makabi tel aviv oo labada jeerba saddex iyo eber uga badisay molde waxa ay garaacda kooxda hoffenheim ee jarmalka oo ay dirtay shan gool iyo saddex viareal waxay ka badisay red bull solisburg oo ay dirtay afar iyo hal young boys ayaa ka mid ah kooxaha soo gudbay waxaana si layaab leh ay kaga badisay bayan livercoson oo labadiis arag celceliska goolasha ay kaga badanayso lix iyo saddex dinamikev ayaa ka mid ah kooxaha lix iyo tobanka soo gaaray waxaana ay garaacday clab bruges oo ay ku dubatay laba gool iyo gool dinamo zagreb afar gool iyo laba ayay kaga badisay kooxda krasnodar slavia brag lester city ayay laba iyo eber kaga badisay manchester united ayaa si nadiif ah kaga badanaysa kooxda real sociedad ciyaartii xalay eber iyo eber ayay ku kala baxeen laakiin is-araggii hore ayay kooxda manchester united afar iyo eber kaga soo badisay real sociedad ac milan iyo kooxda red star belgrade ciyaartoodii labada lugba waxay ku dhammaatay saddex gool iyo saddex laakiin farqiga goolasha ayay milan kusoo gudubtay olombiakos afar iyo shan ayay kaga badisay kooxda b s v aindoven halka rome ay shan iyo hal ku qabatay kooxda braga lix iyo tobanka koox ee soo gudbay ee maantana isku aadkooda la samayn doono ayaa kala ah ayax arsenal granada rangers shakhtar donetsk mold viareal young boys dinamo kiv dinamo zagreb slavia brug manchester united ac milan olombiacos iyo roma horyaalada qaaradda yurub ee sida ingiriiska iyo talyaaniga iyo sbain ciyaaraha dhici doona toddobaadkan haddii aan fiirino sabtida birita ah dhinaca ingiriiska manchester city oo horyaalka hogaamineysa ayaa biri galab martigelin doonta westham united brighton waxay boqon doontaa west bromwich albion leeds united iyo astonvilla ayaa ka mid ah ciyaaraha habeen dambe dhici doona newcastle waxay la dheli doontaa wolverhampton dhinaca seria-ada talyaaniga saddex ciyaarood ayaa jira sabtida waxaana ka mid ah yuventus oo la ciyaari doonta hellas verona lazio iyo bolonia ayaa sidoo kale is arkaya halka parma iyo spezia ay fooda isdari doonaan ciyaaraha kale axadda ayay dhici doonaan samdoria atlanta ayay la ciyaari doontaa cratone ayaa la dheeli doonta calary inter oo horyaalka hadda hogaaminaysa genoa ayay marti u noqon doontaa udines iyo fiorentina ayaa sidoo kale axadda is arkaya napoli waxay la dheeli doontaa benevento laakiin ciyaarta la wada sugaya ayaa dhex mari doonta habeenka axadda kooxaha roma iyo milan labadan koox ayaa aada isugu dhow milan kaalinta labaad ayay ku jirtaa halka roma ay ku jirto kaalinta saddexaad horyaalka spain ee la liga biri iyo habeen dambe ciyaaro xiisila ayaa dhici doona sevilla iyo barcelona ayaa isarki doona habeen dambe deportivo alaves iyo asosuna waxay ku ciyaari doonaan garoonka deportivo gedef iyo valenziana habeen dambe ayay isku haleeli doonaan garoonka kooxda gitef aybar weska ayay la ciyaari doontaa habeen dambe fiidkii dhegeystayaal xubinta ciyaaraha duhurnimadan intaa ha inoo joogto
intaan ku dhaafno xubintii ciyaaraha iyo nuur xasan nuur haatana kusoo dhowaada heestii afqalaad aqoonta miya waxaana ku luuqeynaya xaliimo khaliif magool iyo xasan diiriya faarax idaacadii duurnimada barnamijka dhalinyarada maanta way si wada jir la socodsiinayaan anigoo jamaal axmed ismaan iyo faarax bulu waa naga intaa tani kulan dambe nabadgelyo